والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد سورة المائدة أي مرين قيبها ضنباء آيات الشنية لحدا آيات كوحي آدوغا والرميان كوي أهل الكتاب تها يهودية النصارى أيها إلهي ونبرا يا وحيهين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي إن إساق آدو يقان خلق جيسا وصدا أغور بحيه cid kale u ogsooni ma jirto ama uga warbixin karta marka ummadaha qaarkood haba ismacaaneeyeen waxaanay ahayn haba isku sheegeen yahuudiya nasaariye kuwoodii hore iyo kuwa dambe maadaamaanay ilaahay usoo noqon aanay toobad keenin waa isku dariiqa waana isku dareen iyo diinba ilaahay baana sidan uga warbixiyo marka haddaba hadday diin oo kufri ka tegi lahaayeen ee alla u hoggaansami lahaayeen wanaagay la kulmi lahaayeen baa ilaahay uu sheego qaala tacaala walow anna ahla alkitaabi haddii kuwa kitaabka la siiye aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen waataqow alla ay ka cabsan lahaayeen lakafarnaa canhum waxaanu ka tirtiri lahayn sayi-aatihim gafafkooda wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim beero barwaaqo leh oo nicmadu ku badanta walow annahum haddii iyagu aqaamuu tawraata waalinjiil towraad iyo injiil labadaba ay oogi lahaayeen oo si fiican ay ugu camal fali lahaayeen iyo wamaa unsila ilayhim min rabbihim kii ilaahooda xaggii lagaga soo dejiyo kee ah oo qur-aankan alkitaabu aljadiid oo labadaba nasakhay hadday intaasoo kitaabba wada rumayn lahaayeen oo ilaahay xaggiisa ka timid ilaa iminka may wada rumaynine la akaluu waxa ay ka hafi lahaayeen oy ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda kore iyo wa min taxti arjulihim iyo xaggooda hooseba lugahooda hoostoodaba ilaahay nicmadiisay ka cuni lahaayeen barwaaqada ale nicmada kore iyo nicmada hoose minhum ummatun ummad baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaada toosanoo caadiliina alla rumeeyey wa kahiirun minhum in badan oo iyaga ka mida saaa maa yacmaluun camalkay samaynayaan baad u xumaaday buu ilahay camalkooda wuxuu in badan oo iyaga ka mida marka sidaasay aayaddani u dhiirigelisay suuratulacraafna ilaah waxa uu kuuli walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard ahlu kitaabka qura maahae dadka caalamka degani hadday ilaahay rumayn lahaayeen allana ay ka cabsan lahaayeen duruufta dhaqaale waa laga dulqaadi lahaa xidhiidhiga dhaqaale ay dareemayaan iyo diiqa adduunyada iyo iflaaskeeda waa laga dulqaadi lahaa marka waxaa ku jira usas aliqtisaad dhaqaalaha qawaaciddiisa iyo usuushiisa aliqtisaad alislaami waxaa ku jira in dadku ay yihiin dad taqwala alla ka cabsanayo inaanle taasaa asaasu ah oo ugu horeysa halkaa marka la marayo dee xoolahana ilaahay baa haye isagaa u furaya kolkaa kadalik fii suurati ibraahim ilaahay waxau ihi lain shakartum la asiidannakum hadda haddaa mahadnaqdaan waan kordhin fii suurati quluuxiya alla waxa uhi waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan gadaqan roobkuba ma kala go-eenba fii suurati alaaq waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib barwaaqadun baan kala goodeen meelun bay kasoo butaaci lahay marka taa ha lagu darsado dhaqaalaha asalkiisu inuu iimaan iyo alla kacabsiyo adduunye iyo aakhirabana ilaahay u hayo marka laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim waa barwaaqada kore iyo toose cer iyo dhulbaa isqabsan laha ummatun muqtasida baa ka mida ummad dhexdhexaada oo caadiliina oon ka dhicin oon ku dhicin aan baadilkiina ku dhicin xaqiina ka dhicin yaa ayuha arasuulu nebi maxamedow balliq waxa aada gaarsiisaa maa unsila ilayka min rabbik ilaahaaga xaggiisa waxyiga lagaaga soo dejiya ummadda gaarsii ummadda gaarsii nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa gaarsiiyey ummadda ummaddii wuu soo gaarsiiyey aayadda sababteeduna waxay ku soo degtay maray soo baxbaxeen dee warar dareemaya malaha dadka qaarkood inuu nebigu wax ku gooni yeelay calayhi salaatu wasalaam dadka gaarsii baa leh ama maruu nebiguba diiq dareemay oo uu dadka wax loo sheegayo iyo nooca ay yihiin buu dee in la yaqaanay sidii nebi muuseba uu uga warwaray ciddii loo dirayay uu lahaa rabi shrax lii sadri wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli ilaahu bal kuwa waan ka yaabsanahaye bal isuka aya furbuu lahaa albaabadu waa iga xidhan yihiin marka nebigu maruu ka warwaray baa lay waxay doonto ha ahaato fashtac bimaa tu'mar waxaa lagu faray dharaabta oogta ka cabe marka gaarsii baa le waa lag waxyigan lagu soo dejiyey dadka isaguna iyadoo ummadoo dhamme ay isu timi sanadkii uu sagootay iyo xajatulwadaac ayaa yidhi ayuu ku yidhi ummad yahay ilaahay wuu ikiin weydiin doonaaye maxay idin odhan kolkaasay yidhahdeen qad ballaqta wa addayta wa nasaxta wax alla wixii lagu soo faray waad gaadhsiisay oo waad gudatay oo waad naseexaysay oo waad talisay markaasuu dabeedna fartiisa kor u taagayaa cirkao waxa uu leeyahay allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad ilaahu gaadhsiiye waa kuwaa ka markhaati furaya markaa markhaati ka hab dabeedna sidaasuu kusii sheegay wixii kale u faraya wain lam tafcal haddaanad falin sidaa famaa ballaqta risaalata risaalata risaaladii ilaahay maad gaadhsiinin risaalatihina la sheeg waa qiro sugan risaalooyinkii ilaahay iyo fariimihiisii maad gaadhsiinin haddii aanad balaaqaa samayn balaaqii ummaddu kusoo wareejiya waxau ihi liyuballigi ashaahidu minkum alghaa'i war ummad yahay ka i hor fadhiyaa ka dambe ha gaadhsiiyeenay arkin farubba muballagin waa ism mafcuul muballagin awcaa min saamic maxaa badan buu leeyahay mid la gaadhsiiyeyoo ka fahmo badan oo ka faham badan kii soo gaadhsiiyey waanay dhacday aimo badan oo mujtahidiina ayaa taabiciintii soo gaadhsiiyey cilmiga iyagu ka culimaysnaayo ka aqoon badan balliquu canii walow aaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan markaa cidda ummadda gaadhsiinaysa waa innaga ee dacwaddii iyo waajibkii gudanaysa caaisha waxay leedahay radia allahu canha maray maqashay aalu beytka iyo cali iyo waxbaa lagu gooni yeelay bay tidhi haddii uu nebigu cid wax ku gooni yeelahaa ku gooni yeeli lahaa ama laba sheegaya in uu cid ku gooni yeelay cidda hadalkaa tidhaahdaa waxa weeyaan qof been sheegay alla ka warramay nebigoo asraar hoose iyo arrimo qoysiya waxyaabaha qarqarinaya saa ilahaa uu sheegay wa tukfi fii nafsi ma allaahu mubdii wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaa waxyaabaad qarinaysaoo markaasaa dabeedna dadka iska ilaalinaysa ilaahay baa mudan inaad iska ilaaliso markaa zayd iyo zaynabay suuratu alxasaab akhri halkanna ilaahay sidaasuu yidhi marka haddii aad aragto kitaab yaroo kuusaoo wadaajito dabeeta yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyu un ciiddaa ka badan in ku qorantay oo sheegaya dardaarano badan oo cali lagu gooni yeelay warkaasi iska hubso waxba kama jiraan cali laftiisaa ka jawaabay sida bukhaari ku sugan oo wuxuu yihi war nebigu wuxuu noogu gooni yeelay ma jiro haddaanu aala beytka nahay waa waxyaabaha ka imanaya nusacaadka shiicada ka imanaya wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay dadku kaa ilaalinaya ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo ma hanuuninayo alqawma alkaafiriin qolyo gaalo ah ilaahay ma hanuuninayo wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa dhowraya o kaa ilaalinayo garab iyo gaashaan iyo difaacba ku ah ina allaha maca aladiina taqow aladiina hum muxsinuun intaanay aayaddani soo degin waa la ilaalin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa jiri jiray kuwa xuraas ahoo markaa ka difaaca cadowa ama makaha jooga ama madiina laakiin markii aayaddani ay soo degtay waa min alqur'aani leyli ayaa laydhaa qur-aanka habeenkii soo degay qur-aanku nahaariya leyli buu leeyahay qaybaha firaashiga weliba weeye habeenkii isagoo firaash ku jiifa soo degay marka aayaadkani soo degeen ayuu i war iska taga bodygaardku ha iska tageen ila waa la doonayaa qofka markaa afdalka ama wanaagsan ee cadowgu uu ku taamayo in dadka muslimiinta ay ilaashadaan weeyaan sidaa darteed ayaa rasuulka la ilaalin jiray laakiin markii aayaddani ay soo degtay iska kala taga buu i haddaba ilaahay baa ilaalinaya iska taga markaa dee maraaxil badan buu maray mar la suneeyey iyo mar gacanba la saaray oo colkii oo dhammi ka cararay keligii iyo mar cidlo laga helay intuba way lahayd waxaa ka mid ahaa isagoo geed jiifa nebigu calayhi salaatu wasalaam in cad nin cadowho ku taamayay inuu usoo dhuntuu seefkiisii la baxay seeftiisi dabeetana uu isdul taagay wuuhi maxamedkan doonayaad hayde maanta yaa iga kaahiraya ama bal maantaba yaa ku wehela buuhi cidi kuma dhawe markaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam warkiisu u gaabanya ilaahay ilaahay baa iga kaa dhicin dabeedna dabadana dhulka wuu ku dhuftay seeftiina way ka dhacday miskiinkaa isaga ah markaa intuu nebiguna qaaday baa wuxuu ihi bal adigana yaa iga kaa celin doona ninba waa mare markaasuu ihi kun khayra aakhir bal nin qaada kii u wanaagsanaa u noqo anuu cid malihi weeye markaa uu iska daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa sababaabay unoqotay inuu islaamo qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka lastiyow lastum calaa shayin waxba kuma sugnidinoo diin ma haysataan xataa tuqiimuu atawraata waalinjiila wamaa unzila ilaykum min rabbikum xataa tuqiimuu jeeroo hirgelisaan oo ku camal fashaan towraad iyo injiil iyo kii laydinkaga soo dejiyey min rabbikum ilaahayna xaggiisa oo qur-aankana alqur'aan hada alqur'aan qur'aankan weyn intaa ilaa cadafku wuxuu keenaa tamaahul iyo takaayur tamaahul xagga icraabka iyo takaayur xagga daatada ah marka towraad iyo injiil midaan ahayn weeye kane oo qur-aankana intaa marka wada rumaysaan ayaa calaa shayin ku sugan tihiin oo wax tirsan tihiin ilaahay agtiisa ولا يزيدن وحي كردين دونا كثيرا منهم إن بدنوا قالوا كمدا ما أنزل إليك من ربك قرآن كاللقاقة سود جي نبي محمد وإلها حقيثة ضغيانا كبر وكفرا قال نمو أيو كردين دونا قرآن كو إيمان بو كرديا لكن مركا أي كقالوا بان دنبي باي كرسدين مركا كقالوا بان كفر باي كرسدين مركا كقالوا بان كبر باي كرسدين هل كي أي دادك إسلام كي كدهنون ينو إيمان أو كرديا قرآن ووحاسوه كردية فلا تأسأ هؤمرقان على القوم الكافرين كوا قال هذا هدو لها عوضة وشره مراد ما هالمحوي لها يسيدنا وقوق لها ورني فلا تأسأ يا فلا تاسأ إن الذين آمنوا بولها مكا آيات أسوحي صوتك تمر النبي يقول هذا محمد وسؤال توراة حقا سوى باطل ما هو حق بوله هذا ما نقول بيله كل هذا الحق نما أقرتي dee maxaad ka sii wadi ban loogu dhano iyadun baan haysanaa adna kaaga hayso markaasaa ilaahay uu ka jawaabo uu yihi saddexda ilaa israacisan maya ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey waaladiina haaduu iyo kuwii hoodooday waasaabi'uuna iyo kuwii ka fallaagoobay yuhuudda ama nasaarada ka fallaagoobay iyo waalnasaaraa kiristanka man aamana billaahi ka ilaahay rumeeya walyowmi alaakhiri qiyaamaha rumeeya wa camila saalixan camal fiican falaa فلا خوف عليهم عبسي دشود ما يهانين ولا هم يحزنون من مرغونيا واستانت اولياء الله ترى دد مؤمنين النقضان وقت جاي دولانها جوجين ماشي دولانها جوجين جنسيات داي دولانها كو ابترسلين عيد داي دونيان ها اهادين حرج الهي الا لا قبصده يحريرك الهي واكا رمينت الله الرميه يا عمل صالح انت سا الهي ددك كدخايس قرابه iyo xiriir kala toona ilaahay kama dhaxeeyo dadka marka qaacidada caamka baa ilaahay umada u dajiyay wasaabiuna marka waa firqad labadan qolo ka go'day ama mid kamida wasaabuna ay aymada qaar kood akhriyaan wasaabuna لقد أخذنا أبو لهيد حقيقة نموان قادنا ميثاق بني إسرائيل هير بنو إسرائيل بلنتودي من رسولك كقاضي من كتبتو ذا كقرنيدي من عالم كهرا لك قاضي وأرسلنا إليهم رسلا رسلنا ونودرنا رسل أيا نودرنا مركا داب بلانتا وحا لقا قادينا وحا آيا هيد أوفوا بالعقود وإن سوامر إنوتي ومد والبيل هاي وكا قاديا حتى بدقا كودا إلى هيدا إنوشي إلى إساقا إنقا يقانا كلما جاءهم مركز تأو يماد رسول مركز تو رسول يماد قلت دون إياها هذا بما شيء ليما دلا تهوى أنفسهم نفهود أنا أهلمين وأنا جعلين إلا هو حق ما جعله مركز دور رسول تلمان تاله ويماده فريقا قيب رسوشة كمدا كذبوا ويبينيين وفريقا كوحنا يقتلون ويلاينيا هذا سيلها يقول كلما وحرف يفيد التكرار مرارا وتكرارا وأري فائدية شيء اسكت دبا إيمانية اسكت دبا إيمانية اسكت دبا إيمانية وان سنين marka nimanka daqalkoodu waa kaas hala yaabina bima la tahu anfusum oo marun may naftoodu jeclaata waxa rasuushu ay leenahay man in baadil wada xaq jeclaanay man in hawa ku socda xaq iyo istiqaamo jeclaanay qoladii la beeniyay kadabu ba ilahay yaqtuluna iyo kadabu waa ficil maadi iyo ficil mustaqbal sheegaya ana waxa weeyaan tii dilka way sii wadaanba iyadu may dhamaan waa kuwa nabigii joogay wax uu kusoo degay isku dayay waxa sibuubu ilaahay yidhi waxa ay maleeyeen oo ay moodeen allah takuuna fitnatun inaanay balaayaba dhacayn ilaahay rusushiisoo laga gaaloobo oo la waxyeeleeyo lala colaatamo inaan bala ka dhacaynin bay moodeen facamuu markaasay dam yidhaahdeen way indhabeeleen quluubtii wasammuu way dhagabeeleen uma taaba allahu calayhim ilaahay baa ka towbad aqbalay intaa kadib oo waxbaa u biriiqay uma haddana muddo kadib camuu wasammuu way indhabeeleen oo way dhagabeeleen kahiirun minhum in badan oo iyaga ka mid a ayay indhala-aan iyo dhaga la-aani ku dhacday wallahu basiirun bimaa yacmaluun ilaahay baa arkaya oo xogogaal u ah waxay samaynayaan marka ku celcelintan ilaahay uu markaa halkan tilmaamay ee uu yihi labada jeer facamuu wasamuu uma taaba allaahu calayhim uma camuu wasamuu kaiiru minhum dee intee jeer qur-aanku qisooyinka ay nimankaasi ku leeyiin akhri ee ilaahay uu ka warbixiyo iyagii oo lasoo nabadgeliyey ayaa ay dibi dul fadhiisteen haddana markii nebi muuse uu ku soo noqday dee way toobad keeneen haddana mar dambe oo layidhi bal cudurdaar sameeyo duurusiino yimaada sabciinkii nuqabada ahaa haddana waa ku yidhi arina allaha jahratan haddii markaa la laayo lasoo nooleeyeyna towbadii timi macnaha uma waxay sheegaysaa nimankan xumaantoodu way soo noqnoqotaa way soo noqnoqotaa ee maaha dad miyir qabo hagaagsanbe dhaqan bay u tahay noqnoqodka noocana iyo kalsooni daradan iyo iyagoon ilaahay aaminsanayn kuwa ilaahay saasuu kaga warramay kuwii kale haddaba u baydhaya ilaan aayaadku waxay daba socdaan aayadda koob iyo tobnaada ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu koob iyo konton baan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa halkaas wilaayadoodii baa la diiday in iyaga la gacalsado oo la garabsado oo la sokeeyo xigta loo arko dabeedna ilaahay xumaan xumaantoodii baa ka warramo sababta laydinku diidan yahay maa haddan ay hayaan iyo in wax laydinla diidayo laakiin waxaasoo balaayo ah iyo waxaasoo shar ah taariikhdoodu waa taa muuqaalkoodu waa kaa ilaa kuwa nebi maxamed joogay waqtigiisi iyo kuwa kasii dambaynaya iyo kuwan jooga waa isku mid uun
لقد كفر الذين ارتدوا الى رسول الله قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ما هو عيسى ابن مريم سبحان الله وقال المسيح عيسى نفسي سنوب عليا بني اسرائيل خير بني اسرائيل هي ركابها أنبياء ذا وقت جاس اعبدوا الله ربي وربكم إلهي عابدا أنيقا يا إذن كما ربي جينوها aniga ay ku sheega isaga ay ku sheegayaan ilaahay baaba sidaa yirida ciise innahu bu shirki buu kala dagaalamay arrinku wuxuu yahay man yushrik billah qofka ilaahay wax kale la caabuda faqad xarama allahu calayhi ilaahay waxa uu ka mamnuucay ka xaaraantinimeeyey macnaa u diiday aljannata goobta awliyadiisa ku cusumee jannada ah wama'waahu nnaar hoygiisuna waa naarta waxaa bushaaraa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaas siduu warinaya sheegaya inuu sheegay qofka geeriyooda isagoo kelmadda tawxiidka ku sugan man qaala laa ilaaha illa allahu khaalisan min qalbihi dakhala aljanna waa bushaaro weyn laakiin dee aanu nifaaq iyo iswidaari waxba ku jirin wamaa lilaalimiina min ansaar dulmi falayaashu ma laha ansaar iyo cid u hiiliso toona laqad baa marka hore laam waxa ay ka joogtaa qasam qaduna taxqiiq bay faa'idaysaa dhaarta ee xaqiiqanimo e wey kafara way gaaloobeen laqad kafara way gaaloobeen mar kale aladiina qaaluu kuwii yidhi ina allaha ilaahay thaalithu thalaatha saddex buu saddexeeyaa labaa kuwa heliya wey markaa isaga iyo laba kale dabeed waxay waa waxa ay idhaahdaan alaqaniima thalaatha iqniimu lab wa iqniimu lob alibn wa ruuxu lqudus saddexda oo marka waxay leeyihiin iqniimka u horeeya ama qeybta u horeysa ilaahnimada waa abka iyagoo dee malaha ilaahay ula jeeda subxaana allah ibnigaa ku xiga dabeetana abkiibaa dhex maray oo dhex degay inanka iskalkoodaasina waxaa la yidhahda la yidhaha ruuxu lqudus waa ruuxdii dahirnayd abka iyo ibniga oo isdhex maray macnaha falsafadan odhanaysa alxuluulu walitixaad ee culamaa tawxiid firqadaha ay ka sheekeeyaan qayb waxaa jirta idhaahda ilaahay baa ka dhex hadlay addoonkan ama ku dhex jira waa mushkiladaha ay dhex dhigaan dadka muslimiinta ama firqadahoodii aan baday nasaarada wax ka yimi weeye war ka yimi dabeedna markay labadoodaasi isu tegeen baa la yidhahda yidhaha ruuxulqudus ruuxulquduskaasi khaaliskiisii wuxuu noqday bay idhaaheen ama uu isugu biyashubtay akhiiran masiix ibni abkii ayaa ibnigii dhex galay dabeetana ruuxulqudus bay noqdeen wuxuu isugu biyo shugtay bay dhahan masiix marka sababtan marka horena ilaahay uui waqaala laqad kafara aladiina qaaluu in allaha huwa almasiix marka hore masiixunbaa ay inay yidhahdeen la sheegay marka dambe haaliu halaaa waxay usoo meenaysaanba ciisa ilahaya ayay isugu biyo shubanayaan marka la idhaha waa sideena waxay leeyihin dee qoraxdaba falsafadii ilaan kuwa falsafaduna waa gruub ka tirsan iyaga waxay leeyihin qoraxda waxay ka koobantay qurus muuqdo xajmi lahoo dee muuqanaya iyo shucaac ka baxaya iyo kulayl saddexdu maxay kala yihiin bay idhaaheen marka saddex baa mid ah halkaasi ayay ka fadkudiya marka taalitu talaata waqafkaasi waa laasim sida miimka ku yaalla uu ku tusinaya macnaha israacin inta hore iyo inta dambe taalitu talaata ilaahay baa marka intan dambe aan ka warramayna tilmaamaya xaqa waxa ui wamaa min ilaahin ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ilaahun waaxidun waa ilaah keliya allaha wain lam yantahuu haddii aanay joogsanin oonay iska daynin camaa yaquuluuna waxay leeyihiin layamasana aladiina kuwii layamasana waxa taaban doona oo ku dhici waa lagu labaaceliyaabay yidhahdeen marka uu ficilku mu-akad yahay aladiina kafaruu kuwii gaaloobay minhum ayaga ka mid a cadaabun aliim cadaab kulul baa ku dhici doona kol haddii aanay toobadkeen oo aanay caga dhigan waxa hanti u ahay waxa weeyaan uun dee cadaab afalaa yatuubuuna miyaanay u noqonayn buu ilahay yidhi miyay u noqdaan waa istifhaam oo canaana ila allah ilaahay may u toobad keenaan wayastakfiruunahu miyay dembi dhaaf weydiistaan wallaahu gafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista marka halkaa rabbi waxa uu ku bayaamiyey in weli fursaddii ay haystaan iyo jaaniska in mar walba ilaahay naxariistiisu ay badanto albaabku aanu ka xidhmaynin marka waa lagu dhiirigelinaya towbadda malmasiixu bnu maryama baa ilaaw waa xasi ama qasr masiix ciise ma ahaanin ina maryama aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha rasuul mooyaane ilaahna ma aha ilaahnimadana qeyb kama aha arin iyo awoodna ummadda uma hayo qad khalat min qablihi way tagtay isaga hortii alrusul rusushii baa hortii tegey waa rasuul u dhimanaya uun sida rusushu u dhintaan oo kale oo geeridu ay ku imanayso dee ilaah geeriyoonayaana ma jiro oo ilaah xaqaa geeriy kuma timaado waa arrimaa bayaaminaya inaanu ilaahay ahayn wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid runbadnaya runtay caan ku tahay waa min asidiiqiina wasidiiqaat bay ku jirtaa marka halkaa aayadda waxay caddaysay sida ibnu xasam iyo aimo kale ay ku tegeen inaanay rususha iyo ambiyada toona ka mid hayn oo maryam iyo aasiya iyo nebi muuse hooyadii iyo maadaam malaaig inay la hadashay aayaadka qaarkood ay tilmaameen ayaa ibnu xasam iyo rag kale waxay ku tegeen inay nebiyaal ambiye ahaayeen markaa dumarkaa malaaigtu inay la hadashay la sheegay laakiin sida dee jumhuurtu qabtee raajixa waxa weeye qur-aankuna uu caddaynay inay rijaalan nuuxii ilayhim ay ahaayeen marka raggun loo waxyoonayo ay ahaayeen wayadu waa runbadayna rasuul maaha waxyaabaha bayaaminaya waxaa ka mida inaanay ahayn ilaah kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani acaam raashinkay cuni jireen way baahnaayeen sida bani aadamku u baahan yahay oo kale undur eeg nebi maxamedow kayfa nubayinu sidaan ugu cadcadaynayna lahum ulaayaat iyaga aayadahaasaan ugu cadcadaynayno uma ndur dabeetana waxaad eegta haddana anaa yuufakuuna sida loo baalmarinayo xaqa ay u weydaaranayaan qul waxaad tidhaahdaa atacbuduuna ma waxaa caabudaysaan min duuni illahi inta alla ka sokeeya maa laa yamliku lakum waxaan idiin hananaynin baran walaa nafcan baran walaa nafcan dhib iyo dheef dhib idinma hananayo haddaad diidaan dheef dheefna idinma haya haddaad yeeshaana ma caabudaan waa makhluuqa arrinkiisa caynkaasaho sabab makhluuqu waxa u noqdo sababtiisa aad wax ku noqoto laakiin dhib iyo dheefba ilaahayba haya oo adaaru naafic weeye ilaahay wallaahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa wax walba maqlaya oo wax walba ogsoon qul waxaad tidhaha nebi maxamed oo yaa ahla alkitaabi kuwa kitaabka la siiyo laa takluu ha ku talax tegina ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina hayra alxaqi gardarre iyo xadgudub guluwi ku salaysa walaa tatabicuu ha raacraacina ahwaaa qowmin qolo rabitaankood qola waxay iska doontay dee ha ku dabagelina qoladaasoo qad dalluu min qabl horay ambabay wa adalluu katiiran in badanna ambiyey wa dalluu ka dhacay oo ka fogaaday can sawaa'i sabiil jidkii toosnaa jidkii toosnaana ka dhacay oo weydaartay sawaabkii iyo islaamka iyo xaqi waa aabbayaashood iyo kuwii shirkiga iyo kufriga uga horeeyay kuwaasaa laleeyaha ku dayanine taqliidka iska daayo xaqa baadi doona marka taasi waxa weeye dee waa nimanka ku sheega ciise ilaahay way weyneeya bay sidaadeen dabeedna waxay ka dhigeen waxaanu ahayn marka yuhuudduna dee waa kuwa ka dhigay iyaguna wax kale ku sheegay inaanaan xalaal ahayn bay ku sheegeen laakiin ummaddan islaamka ilaahay waxa uu tilmaamay inay yihiin ummatan wasata wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waa ummad dhexdhexaada bayna alifraati waaltafriidi waxay ku toosan yihiin sidaa nasku uu tilmaamayo calaa sawaa'i sabiil jidka toosan bay ayay ku sugan yihiin xaggan iyo xaggan toona ugamay dhicin xadgudub iyo gawaadfal midnaba sida ay u yihiin ahlu sunna waljamaaca oo firaqa ka mid ihiba iyaguna waxa weeyaan waa firqatun mutawasita firqad dhexdhexaada oo aan xadgudub iyo gaboodfal ku samaynin umuurta usuushiiyo caqiidada marka saasay ahaayeen nimankaasi quluwigay sameeyeen xadguduboo rasuulkoodii bay ku xadgudbeen ummadana ilaahay uga digaya lucina waxaa la fogeeyey aladiina kafaruu kuwii gaalooba min bani israa'iila waa la nacdalay reer banu israa'iil calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii baa lagu nacdalay wa ciise bni maryama iyo ciisihiina maryam ambiyadaasi mid walba nacdal buu dusha uga tuuray ummadaha markay imaan la-aan ku dambeeyeen talow halkee laga raacay waad isweydiinaysa maxay nacdasha ku mutaysteen sawtii layidhi wakti baa laga fadilayba cala alcaalamiin sawtii wax badan loo fidiyey ilaahay wuxuu marka tilmaamayaa arrimo cadcadoo muuqda oo ummaduhu nacdal ku mutaystaan qoladay doonaysa haata sida iyagoo kale daalika buu ilaahay waxay sababtu tahay kaa sababtiisu waxa weeye bimaa casow macsiyaday sameeyeen ilaahay ka gacan taagtay inay diideen wa kaanuu yactaduun waxayaan kuwa xadgudba macsiyada iyo xadgudubka ayaa shaqo u ahaa oo ay caadaystayaal bay ahaayeen sii wadoo kaanuu waxay ahayn laa yatanaahawna kuwa aan isuba diidin can munkarin shay ceeb ahoo xumaa facaluuhu ay sameeyeen xumaanay sameeyeen iskamay reebi jirin labiisa waxa xumaaday buu ilaahay yidhi maa kaanuu yafcaluuna waxa ay falayeen baa xumaaday macsiyada iyo xadgudubka ilaahay xaqiisa lagu xad ka ummadda lagu xadgudbo ka nafta lagu xadgudbo ka ehelka lagu xadgudbo caaday wahay waa kuwaa dee shaqadooda mar walba reer banu israa'iil iyo yahuudda dee caadadooda waa xadgudub weeye xadgudub waxaa kaloo aanay samayn jirin alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar waxa xunna ismay diidi jirin waxa wanaagsanna ismay fari jirin waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaamu halka laga raacay waxa ay ahayd buu leeyay awala maa dakhala naqsu fii bani israa'iil reer banu israa'iil mushkiladdu markii ay ku dhacday waxay ahaayeen taa aayaddu ay tilmaamayso ayuunbay halkaasi ka bilaabeen oo qofku wuxuu soo maraya mid xumaan samaynaya wuxuu kawadaadka abaaba soo maraya wuxuu leey war iska daa waxan waa xaaraane maalin labaadana wuxuu leey war iska daa waa xaaraan maalinka saddexaad yakuunu akiilahu ay jaliisa ka wax la cuna ee iskala barjeeya iskala biyo raaciya la fadhiistuu noqonaya maalintaa uu iskala cunaya kol hadduu ka hadhi waayo ilaahay baa kuleh ayuu leeyahy iskaga hadhaya waxa markaas arrintaasi ay keentay inay nacdashaa ku mutaystaan iyagoo la kala reebina la iswada raaciyeyba ummadda isagoo taa nabigu uga digaya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu lahaa lata'muruna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa yadi daalin walata'turunnahu cala alxaqi atran aw layadribanna allahu quluuba bacdikum bibacd aw layukhaalifanna allahu quluubakum quluuba bacdikum bibacd bacdan ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ثم يلعنكم في بعض الروايات النبي الله عليه الصلاة والسلام والله إن إذن ولاك يسو شيئا حمانتنا يسو ديدي دونتان قفك ظلمك السمين ينك عنك إذن قبض وأمر وي أمر بأسعلا سداء السمية وسداء السمية ولاك يسفر حمانتي يسو ديدي قفك ظالمك عنك قبض عنك وشعو كلي يماها يمالا إلا لها ولا تأطرونه على الحق أبرا gacanta ku dhiga buu leeyahay oo ku xejiyo xaqa ku adkeeya oo maalinta wanaag la sheego oo xumaan la diidayaan qofku odhan war cidi wax maqli mayso laakiin shaqaha idiin noqdo oo ku adkaysta oo yaan la idinka sayid calaynin dadka mufsidiinta ah wey haddaad taa yeeli weydaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doontaa quluubtiina ilaahay uu isku garaaci doonaa dadku iskama afkarto qoraalka iyo iskuma afkarto qowlka quluubta la iska afkartaa qalbigiinunbaa la isla dhici doonaa ama wadamo idin isu layn ama kooxo ama qabaa'il ama shakhsiyaad dadkii unbaa isafgaran la way shirayaan dabeetana way sii kala jeedaan waa mujaamalo iyo mudahano midhabay ku wada socdaan iyo munaafaqad dabeedna ilaahay ba idin baryo laydinba aqbali maayo kun roobdoon haddaad tukataan cirkigu waa sidiisii uun dhulkiina waa abaartii uun intaa kadibna waa laydin nacdalay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kamaa lucinuu sidii nimankanba loo nacdalay in ilaahay daara kamay duminina dadkunbay kamid ahaayeen beladan ay sameeyeen unbaa iyagaba lagu nacdalay waa khatar wey waa taimka aad arkayseed fatiiladii iyo damiirkii wanaagsanaa dadkii uu kasii yaraanayaayoo haddii qof wax fasaadinaya ama xoolaha ummadda boobaya la arko inaga daah waa waa waa baytulmaale haddii la arko qof wax dilay waxaa la leeyahay inaga daah aniga waxba reerka iyaga kamuu dilin haddii la arko tuug waxadaya inaga daa wuuna soo eeganaya haddii mid khamri cabaya la arko aadow salaam wixii oo dhami waxa ay noqdeen in dadkii ay ka dhaceen oo waa damiirkii wanaagsanaa iyo diidigii xumaha ayaa yaraaday marka taasi waa waajib u yaalla islaamkuna uu ka xil saaray xukuumad iyo shacbiba labisa maa kaanuu yafcaluuna baa ilah midda kale xumaantoo la isu diidayo wanaagoo la isfala shardi uma aha qof iyadoo dadku ay xataa xumaanta ku wada jiraan waa laga maarmaan inay isu diidaan war waxaanaynu ku jirnaa inaga daaya war xan baynu wadnaa inaga joojiya war xoolihii dadkaynu cunayna aan ka hadno waa insaa la ydhaa ilaahay baa waxau ihi laa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu waa intii wada samaynaysay xumahan baan iska reebi jirin way ku wada jiraan markaa may iska reebi jirin taraa kaiiran buu ilahay yihi waxaad arkaysaa in badanoo minhum iyaga ka mida yatawallawna inay xigto ka dhiganayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mushrikiinta carbeed bay leeyihin haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiilan kuwan islaamka sheeganaya maxamed hormuudka ka iyo carabtanaaba dhaama bay leeyihin kuwaasay weli walaaya ka weli ka dhiganaya labisa waxaa xumaaday buu ilahay yihi maa shaygii qadamat lahum anfusuhum nafahoodu wixii ay baanka udhigeen ay usii horumariyeen ayaa xumaaday oo ah an sakhita allahu calayhim inuu ilaahay u cadhooday cadho ilaahay bay sii shaqaysteen oo ka horeeya wa fi lcadaabi hum khaaliduun ilaahay cadaabkiisana way ku waari doonaan alla wuxuu yihi walow kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yu'minuuna billaahi waalnabiyi wamaa unzila ilayhi hadday rumayn lahaayeen ilaahay iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wamaa qur'aankii unsila ilayhi nebi maxamed lagu soo dejiyey ma ittakhaduuhum kamay dhigteen mushrikiinta iyo gaalada awliyaa xigto kamay dhigteen halkii markhaatiga laga doonayay been buu noqday halkii garabsiga rasuulka laga doonayay sala allahu calayhi wasalam mushrikiin bay garabsadeen walaakina kaiira minhum in badan oo iyaga ka midii faasiquuna waa kuwo fogaaday buu lahay waa kuwa fallaaga ah oo xaqa ka fogaaday waana dee in yarun baaba mu'miniin noqotay markaasaa dabeedna ilaahay halkan uu xusayaa bal ummadda ku xeeran nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee u imanaysa ama wufuudda ah ama deegaamada ka ag dhow ah ayaa ilaahay qiimaynuu saaray dadkaa xaalkooda waana cadaaladda qur-aanka cid waliba wixii ay hol u tahay in loola qoro laguna xuso latajidanna buu ilahay yidhi waad heli doontaa ashadda annaasi cadaawa kuwa dad oo dhan ugu cadaawad badan liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah cidda ugu cadaawad badan waxaad ku heli doontaa alyahuuda yahuudiyo waaladiina ashrakuu iyo kuwa aan kitaabba haysana mushrikiinta la yidhaahdo ee dabcaabudka ah labadaa qolaa ugu cadaawad badan walatajidanna waad heli doontaa aqrabahum dadka ugu dhow mawadatan xagga kalgacalka iyo naxariista liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah kuwa ugu dhow waxaad ku heli doontaa ayo aladiina qaaluu inaa nasaara kuwii yidhi nasaaraanu nahay kuwa nasaarada ahayna waa kuwa ugu dhow ee ugu jecel dadka muslimiinta ah daalika arrintaas waxay ku timid bianna minhum waxaa ka mid ah kuwa nasaarada qisiisiina kuwa culimo ah waa culimadooda qisiisiin leh wa ruubaanan iyo suufiyaal iska jibaysan wa annahum iyagu laa yastakbiruun kuwa isweyneeye maaha kibirka yahuudda maleh wa idaa samicuu markay maqlaan maa unsila qur-aanka lagu soo dejiyey ila rasuuli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka lagu soo dejiyey iyo qur-aan kariimkaa kolkay dhegaystaan ee lagu dul akriyo taraa acyunahum indhahooda waxaad arkaysaa tafiidu inay butaaci min addamc ilmo ayay soo daynaysaa mimaa carafuu min alxaq xaqa ay garteen aw xaqii bay garteen oo ay ka arkeen waxyigaa inuu xaq yahay bay ogaadeen yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa aamana ilaahay ow mu'miniin baanu noqono qur-aanka iyo rasuulka lagu soo dejiyey baan rumaynay faktubnaa ilaahay ou nagu qor maca ashaahidiin kuwa markhaatiga ka ah risaalada rasuulkaaga iyo waxyigada ee iimaankoodu sax ilaahu kuwaa lagu dar wamaa lanaa bay leeyihin cidday tidhaahda war maxaa diintiinni uga baxdeenna ee soo weerarta sida yuhuuddoo kale intay u jawaabaan bay yidhaahdaan wamaa lanaa ayu shayin habata lanaa maxaa noo sugnaadeen laa nu'minu billaah maxaanaan ilaahay u rumaynaynin wamaa jaa'anaa min alxaq xaqa noo yimi iyo ilaahay maxaanaan u rumaynayn maxaa noo diidaya wanadmacu waxaanaanu rajaynaynaa an yudkhilanaa rabbunaa inuu ilaahay iyaguna geliyu nagu daro maca alqawmi asaalixiin dadka wanaagsan ee saalixiinta inuu ilaahay nagu daro ayaanu rajaynaynaa bay dhahay fa asaabahum allahu idinkuna ogaada oo fa asaabahum allahu ilaahay wuxuu ku abaaliyey bimaa qaaluu hadalkaa wanaagsan iyo iimaankaa fiican ay la yimaadeen jannaatin beero tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda webiyaashii ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wadaalika kaas intaasoo la helo intaasoo nicmo oo hawrtoo isku qoofalan oo la helaana jazaa lmuxsiniin samafalayaasha abaalkooda wey marka qof kastoo samafala cidduu doonaya ha ahaadee intaasoo barwaaqa abaa ilahay u leeyay waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa kadabuu biaayaatina aayadaha iyaga beeniye iyaguna ka mid ahaa uun nasaaradan kuwaa rumeeyey mooye kuwii iyaguna ilaahay aayaadkiisa beeniyey ulaaika asxaabu ljaxiim naarta jaxiime la yidhaahdo ayay saaxiibba leeyihiin oo ay ku waarayaan qiimeyntaasaa ilaahay u saaray cidda ugu cadaawad badani waa yuhuudda yahuudi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay soo saaray ee intaanu uba soo haajirinba madiina ayay kasoo neefeen halkaa suntoodii markaasay dee usoo safreenba ma ka iman jireen waxaa ku dhaha oo kaa ku dhaha oo kaa ku xujeeya wax badan bay ku akrii jireen nimankii mushrikiinta ahaa mushrikiintuna mararka qaarkood intay halkaa tagaan ayay kasoo sahay qaadan jireen sunta markii nabiguu tegay calayhi salaatu wasalaam madiinuu saa u eegu arkay balaayadoodiina waa kii doonay inuu sharkooda iska busteeyey heshiisyada la galay laakiin maxay sameeyeen mar waa kuwii suneeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam marna waxay usoo raacayeen axsaabtii iyo gaashaanbuurtii intee oo jeer bay ballan jebiyeen way wadeenun halkaasubay kasii wadeen markii dambena fitnadii dadka muslimiintaa dhex dhacday dee ninkii asalka u ahaa ee soo abaabulay cuhmaan sababtii lagu dilay markaa taarikh alislaami dib u akhrido nin yahuudiya buu ahaa nin yahuudiya ayaa u ahaa sii waduun firqadihii dadka muslimiinta ka dhex dilaacay caqaa'idkii lagu faafinayay iyagaa sababu ahaa sidoo kale nimankii faatimiyiinta la odhan jiray ee iyaguna masar iyo dhulkaa qabsaday ay isku sheegaya inay aalubeytka yihiin oo kufaar ahaa sida dee culamada muslimiinta caqiidadu ay u badan yihiin iyaguna yuhuud bay ku aroorayeen sidoo kale akhiiran alkhalaafa alislaamiya ninkii dumiyey markaa turkiya kamaal atator iyagu ahaa wa ilaa yawmina haada sidii bay u wadaan waxaynu kusoo ururin karnaa xadiidka uu nebigu xasanka lagu tilmaamuu leeyahy maa khalaa yahuudiyun bimuslimin ilaa hama biqatli mar kasta oo nin yahuudiya uu la gooni noqdo mid muslima wuxuunuu ku fikirayaa wuxuu ka fikirayaa uu yahay dilkiisa inuu khaarajiyo ayuu ka fikirayaa marka cumuuman ilahay baa saa u tilmaamay mushrikiintuna dee mar walba waa kuwa ugu dhib badnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwa dad caabudkee maanta joogana waa kuwa ugu dhib badan haddaba macnuhu maaha markan la yidhi kuwa nasaarada aladiina qaaluu inaa nasaara iyagaa islaamka ugu dhow biajmacihim aw bimutlaqihim dadka muslimiintaabay ugu dhow yihiin ee u naxariis badan yihin ee u kalgacal badan yihin nasaaro o dham see u dhan yihiin macnuu maaha siday yidhaahdaan had iyo jeer dadka calmaaniyiinta ahe tatbiica wada ee doonaya inay isku lifaaqaan waxaan isqabanayn islaamka iyo nas diinta nasaarada iyo ta islaamka iyo dadka muslimiinta iyo nasaaradu way isku dhow yihiin oo qur-aankaa sheegayo waa kuwa inoogu naxariis badano intay ku dhileen dadka muslimiinta qudus iyagaa qabsaday xuruuba saliibiya iyagaa hogaaminaya ilaa yawmina haada waxa isxambaarsan yuhuudduna hoostay kaga jirtaa iyaguna waa kuwa la xambaarsan yahay obreshanada fulinaya nasaaradu laakiin aayaddu waxay ka waramaysaa waaqico iyo dhacdo xaalad gaara dhacday ayay sheegaysa oo waa nimo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam axmedunajaashi iyo colkiisii dadkii muslimiinta ahaa ee nasaarada ahaa weeyaan way soo safreenoo rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam dabeetana qur-aanku u xulay markaasuu ku dul akhriyey asxaabtii hijrada tagtayna way ku dul akhriyeen mar walba waxa ay lahaayeen kan iyo kii injiil ee lagu soo dejiyo nebi ciise il keliya kasoo wada butaacayaan waana xaqii iyo sawaabkii bay lahaayeen dabeetana markaasay ilmeynayeen oo ilaahayna ay rumeeyeen oo ay shahaateen ay halkaa ku islaameen nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii axmedunajaashi dhintay waa kii lahaa walaal walaaladiina ka mida oo xabashi jooga ayaa dhintay marka salaatuljanaaza oo qaa'iba ayuu ku tukaday marka xaalada gaarka ah bay tilmaamaysaa taana waxaa sii cadaynaya dee waxaad raacdaa qaybaha dambe aayaadka inta dambe raac oo halkaasuna ku xusin intaa hore ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كوي نصارى يلبا إسلام كوقول له هلكا هكوديني ولبا قسيسين تير ربان تودا أيا أقسي لو انت هكوديني صاصعوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هو عنده دم إلما كسو بتاعدا مساسهم بيل با كسو كرأي هو إلما يوحيان رد قارلها ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين رد إسلامي وي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق إلى آخر الله هو تذهو كاسمو يسدقك هو أمان تلي سأو فهم ويان لقد من رب دين تإله إلهي بأوحى يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي رميا مؤمنين تهايا ولا تحرموا ها حرام يلين طيبات ما أحل الله لكم موحو إدين إلهي إدين حلالي طيب كآها إسكا حرام تنميننا ولا تعتدوها حد قدبنا إن الله إلهي لا يحب المعتدين هو حد قدب يا ما تعلى وكلوعنا مما رزقكم الله إلهي وحأوا إذن كراشني يا أبيل إذن كدقى عنا حلالا طيبا isagoo la idiin baneeyay oo wanaagsan oo macaan wattaqu allah ilaahay ka cabsada alladii ilaahaasoo antum bihi mu'minuun isagaa rumaysantihiin oo iimaankay ka mid tahay an nuxallila alxaraam wa nuxarima alxaraam wixii xalaalana inaynu u aragno xalaalnimo ula qaadana ilaahay ka guddoomanno wixii xaraamana xaraam aynu u aragnaynu ka hadhno oo aynaan banaysanin marka usuushii sharaacadda iyo qawaaciddii aayaddu ka warramaysa sababtay kusoo degtayna waxay ahayd niman asxaabta ka mid ahaabaa jibbooday nebiga caleyhi salaatu wasalaam oorihiisiiba u tegeen dabeetana waxay ka waraysteen cibaadadiisii markii loo sheegay inuu habeenkii mar seexdo marna soo tooso maalmaha qaarkood uu dee iska soomo maalmaha qaarkoodna iska afuro ay idhaahaan maxaa ina kala galay inaga iyo rasuulka ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba wuu ka dhaafay ma nin lagu daydaabaa waa in la dhaafiyaaye ta isaga innaga waxba inagu raran bay marka si aynu isaga riixno isaga reebno balaayada inagu raran daan dadaalno mid markaasa wuxuu idaan waabaan isdhufaani dabeedna geedka dumarka la ilaa xaggooda uba kici maayo mid kale wuxuu idhaanu maalintii oo dhanna waan soomanaa habeenkiina waabaan taagnaan midba wax buu sheegay mid ilaah hilibka cuni maayana riwaayanka qaarkood sheegay idan heerkaa markii ay gaadheen baa aayaad nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu u yeedhay aayaadkanina ay soo degeen rasuulkuna waa kii tawjiihinayay waxa uu dabeedna laha warma idinka ragga caynkaa iyo caynkaa yidhi لو حلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غلوبكم نبوانا السنة ورانا عبادة ديدو وقال قال مررك قاركود مربى السلامة مربى السلامة ثم كان واقور سدا الصوم كيقولنا مربى واصل مركا سنة يقوى سلاسة فمن رغب عن سنتي فليس مني سهل لو قلت أغنى السنة نبقو يلون بقو ونأكسن عليه الصلاة والسلام حكمة إلهي وبشر وقدك أمد الله مدوا وين لقود ديضوا وين لقود ديضين لقد دير أيما waana iska caamo mar walba dayibaadka ilaahay ummadan u xalaaleeya in la xaaraantinimeeyo ma aha in la xaaraantinimeeyo ma aha hadday hilibka tahay iyo haddii ay qawaaniinta iyo nidaamka ilaahay ummadan u dhiga tahay in la xalaaleeyo maya la xaaraantinimeeyo waa mamnuuc oo ina taxliila wataxriima xaqun lahu tacaala ilaahay baa iska leh inuu waxna xalaaltini xalaaleeyo waxna xaaraantinimeeyo qofkuna khatar buu ku sugan yahay wax xalaala hadduu xaaraantinimeeyo sida wax xaraama haddii uu xalaalaysto waa in la mid حدقدبنا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين oo taa la diido la yeelaa xadguduba ama xalaasha laftigeedii baa mararka qaarkood xadgudub yeelan karto oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in usluub loo socdo oo aan dee marka wax la cunaya iyo marka wax la cabaya iyo aan la xadgudbin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa markaas saalaya xataa qofku marka uu wax bixinayo أي إلهي صفاتك مؤمنين توحوا كدقين أرنكودوا دحادي والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رول بوا ومضوا الصلاة ووحو كورا من رسولك قفوا علوشي سوحو عليا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطني قفك بني آدم كاهي فجانك وبوحية ولبك بطني وعلوشي ونبي عليه الصلاة والسلام تو قرحي أما هو همولا مالبو كسوكو يوحو الله يمن دونا دقاتي وحيابك لا يؤاخذكم الله با إلهول إلهي ذي مقبنا يوم باللغو شيء بلا معناها في أيمانكم دارهنا ولكن يؤاخذكم محيدين قبنا يا بما شيء عقدتم الأيمان aad dhaarnimo u gunudeen dhaartu waa saddex mid waxaa la yidhaha yamiinu lkhamuus waa dhaarta qofka dembiga dhex dhumbiso oo waxa weeya qofkii oo xoolo cid kale ama xaq cid kale walla ku goosta yamiinu lkhamuus baa la ydhaha oo waa toddobada dembiye waaweyn bay ku jirtaa midna yamiinu laqwi baa la ydhaha waa dhaarta bilaa macnaha isaga dhacdo oo ma wanaagsana waxba se kama ratib mayaan iyada kama waajibayaan midna yamiinu lmuncaqid alyamiin lmuncaqid baa la yidhahdaa waata aayaddu ay tilmaamayso kafaaray leedahay oo qofku shayga uu dhaarnimo uga jeedo wey munaasabadda ay yeelanayaan aayaadka hore iyo kuwan dambena waxa weeye haddii ay dhacdo mararka qaarkood qofku wax xalaala inuu ka dhaarto ama wax wanaagsan dee inuu kafaara gud sameeyo oo dabeetana shaygii xalaashaa u isticmaalo wey siduu nabigaba calayhi salaatu wasalaam ilaahay kula hadluu yihi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik والله غفور رحيم والله قدير الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أريه نوحي أكجح حلالو بالهيدين إلهي بعيدين شدي دارتك كفارة قدوة وحي حلاشة هاي تكحلان تلميسي سمين الله وحو تلمان هدب كفارة قدكي مركزا وحولي فكفارته شيئا كدارتين شيئا إذن كأسطريا إدعام عشرة مساكين طبعا مسكين أو راشن سيساوي من أوسط ما شيء كيسا دحين وحكسين تطعمون أهليكم إلكي نوحي أكبر لسان كدحي أنك اللي تنهين كسرنا هين أو كسوتهم أما هو قودوي طبعا مسكين با هل السين هل شيء ونكسنا حدام أو تحرير رقبة أما قار حرين تدوي صدح رامي دوي فمن لم يجد قفك آن انت أهلين فصيام ثلاثة أيام saddex maalmood soomkood baa dushiisa ah daalika intaa la idiin soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna waxa idinka asturaya weeye idaa xalaftum marka aad dhaarataan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya oo dhaartuya idinka daldalmi oo iska sii daynina ama waxfaduu aymaanakum ay maxluufaatikum wixii aad ka dhaaranaysaan marka horeba dee cagta udhigo ha ku degdegina kadalika yubayinu allahu lakum saasaa ilaahay uu idinku caddaynayaa dad yahow aayaadtii buu idiin caddaynayaa lacallakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan inay ilaahay u mahadnaqdaan ayaa u dhowdihiin oo laydinka sugaya ilaahay sidaa wuxuu idinku xalaaleeyey markii aad ka dhaarateenna furdaamintaa idiin sameeyey idan markaa qofku haddii uu shay wanaagsan ka dhaarto waxa laga maarmaana inuu la yimaado ama shay xun buu ku dhaartay inuu la yimaado idan waa inuu kafaara guud sameeyo labada jeerba ummadda haddaba ilaahay wixii uu u xalaaleeyey inay ka faa'iidaystaan ay ku mahadnaqaan ay guddoontaan lasoo xuso wixii laga xaraamtinimeeyeyba haddaba kana haddaad doonaysaan xaraam waa kan iyadiyo burburan oo balaayadeedii wadatee ka dheeraada yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow inama alkhamru bahalka khamriga laydhaah waalmaysiru khamaarkii waalanshaabu sanamyaasha la caabudo والأزلام قريها لغو فاشضة رجس ووسخ نجاسوي من عمل الشيطان شيطان كشقوين كي سوي فاجتنبوه كدركو أكتي نيي سومري لعلكم تفلحون السئاء هرم مرتان مضيا هرم مركا عدو لبوي تعاش وحالا يدين كد جيع الذي سينواكوا إنما يريد الشيطان كما قال لورنش الشيطان هاوحو دورا يا أون أن يوقع بينكم إنه دحدين كهبسيه العداوة علاض يو البغضاء النعيبشيه في الخمر والميسر خمر أي خمارك أيو دونيا النعيبشيه يجا كيمينو إذن كيدن دحدقه ويسدكم إنه إذن كأولو إذن كالضبابو إذن كهرجوك سلابو دونيا عن ذكر الله إلهي حسكي سيرها لقلنتيس وعن الصلاة يا عبادة الصلاة الله إلهه فهل أنتم إذن كمتهين دريهو منتهون وكتشوكسنا يمتهن كتشوكسنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي إيه الرسول كيسنا أطيعوا أقبلا قرآن يحديث وحوينين سوتشيري واحذروا دكتونادا وإسكا إلاليا والإذن كسوا مقايا وحنا لإذن كو أبابو لياي والشيطان يعلال كيسو صوالاني فإن توليتم هطبا قفك اللقو سليد وحي لو ديدا هدا تشيتستان فاعلموا وحا اوغاتان امديهاي على رسولنا انما على رسولنا رسولك يغا وحا اهادي دوشي سو قلا maxay البلاغ المبين gaarsiin cad inuu idin soo gaarsiiyo hebel muxuu dambigan u sameeyey iyo hebel muxuu kan u yeelay iyo muxuu kan u cabbay isaga maaha shaqadiisa maxamed ibnu shihaab azuhri min aclami taabiciin caalimkaa weyne waxa uu lahaa min allahi اrisaalati wacala rasuuli اlbalaaqu wacalayna tasliim ilaahay wuxuu ummadan u keenay risaaladii iyo waxyi rasuulkuna waa soo gaadhsiiyey innagana waxaa inagu waajiba inaynu hogaansanno khamrigu marka la eego taariikha tashriic fanniga loo yaqaano marxalado afara buu maray afartaa marxaladood waxay ahayd tadaruj fi tashriic ilaahay baa sharci dejintiisa dadka marxalada u sameeyey waa mufaaraqat lma'luufi mashaqada le haddii dadku ay wax la qabsadaan ka goyntiisu mudday qaadata marka maadaamay sharaab uu ahaa ay muddo la soo qabsadeen afar marxalaa la mariyey marka u horeysa waxaa ishaartay si kooban aayadda ku sugan suuratu naxl wa min thamaraati nakhiili تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا مراها جيت تمرت إيه عنب waxa ka samaysataa wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan yabaal qaadan lahayd markaa wax lagu sakhraamo oo qofka uu ku silanaado iyo arsaaqad wanaagsan baa lagugu sheegay wuu baraarugay qofkii markaa anteenadiisu dheeray haddana waxaa la allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan raggii waaweynaa isha dheeraa cumar iyo kale ayaa ilaah baashaas waa bahaliidatee ilah naga caafimaadi warkeeda noo cadee yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa dhibkoodaa ka badan dheeftooda baa layihi bahalka khamriga iyo khamaarka la idhaahdo dad badan baaba ka hadhay waa aayadda suurat lbaqara آيات سورة النساء هاتنا سواتك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هولا واننا بهالك خمرك الله يدعوه إذنكو إذنكو سواء عبي صلاة هولا واننا إذنكو سخران سنة سواء عبي صلاة هولا واننا هذا كي يمال انت دا انت صلاة كتير تنوات قران dad badan baaba ka hadhayba waa khiyaartii oo iska daayay waqtigeedii baa la soo celiyay markaana oo dee salaadii qofka ilaashanaya dee sakhraan sakhraduna mudday ku jirtaa qof waktigeedii baa la soo celiyay dabeedna warkiiba wuu dhammaaday markii aayadda suuratulmaa-ida ay soo degay sidaa waxay noogu joogtaa marka fajtanibuu afahal antum muntahuun iyo ka dheeraada ayay noogu joogtaa dee qofka markaa mus islaamna sheeganaya cabbayana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu xuseeyoo waxa uli laa yashribu shaaribu xiina yashribu wahuwa muumin qofka cabbaaga ahi drinkarka ka ah ee bahashaa isku shubaya marka uu cabbayo iimaan ma laha bal iimaankii xaggu tegay garo waa laga siiboo iimaankiiyo iyadu meel ma wada galaan bahal istaahisho maaha inuu iimaan ag maro idan dee waa aafo weyn oo imikanayna haysata in runtii xumaantu dadka dhexdooda lala jahrana dhibkeeda ay leedahay in dee gawaari lagu soo waarido sidii jaadkii nambarada lahaa for for fulan oo dabeetana iyadana nambar lagu soo qorto waa wax aada u waxyeelale oo stationkii iyo booliskii a kaag dhawaato oo dabeedna marka lasoo qabto maluuq arrinkeeda uu ku dhaco oo ciddii soo qabatay kii oo daba socdo haddana oo laaluush bixiye uu yimaado marka in aada loo aad adkeeyo arrinkeeda oo guryaheeda iyo gaadiidkeeda iyo cidda wadataba tallaaba laga qaado waa waajib ummaddan saaran xumaantuna dee kole haday soo shaacbaxdo dadka halaagsan wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iyagun kuma gaar aha waydin wada gaarays wayna wada gaaraysaa dhimbiilaha ka duulaya marka cilooyinkeeda intaasoo cilla isdaba taale bal eeg inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa fi lkhamri walmays wayasudakum can dikri illahi wa can isalaati falantum muntahuun waaطiicu llaha waaطiicu rasuul faxdaruu intaasoo cilla la isdaba dhigay su-aal baa timo nimankii munaafiqiinta iyo gaaladii iswatay baa waxay yidhahnoo maxaad ka sheegi dar badan oo islaamkiinana shahaadanayay baa cabayay sidiina ku dhintay bal ka warrama kuwaas bay yidhahan waa aakhira seega ilaahay baa ka jawaaba waxau uhi laysa cala aladiina aamanuu kuwii dushooda ma ahaanin mu'miniintaha oo camilu saalixaati camal fiicanna falay junaaxun iyaga dembi ma saarna fiimaa dacimuu wixii ay cuneen cabitaanka iyo cunitaanku wuu isku noqnoqdaa oo cabitaankana cunitaan waa lagu sheegaa cunitaankana cabitaan waa lagu sheegaa wixii ay cabbeen dhibaata kama haysato idaa mataqow markay alla rumeeyaan ee ilaahay ka cabsadaan wa aamanuu ilaahay rumeeyaan وعملوا الصالحات عمل في عن فلا ثم انت كذب انا كدعين انا منافقين سدا كوا هلال كان له اتقوا وامنوا انت الهي كعبسدان اي رميان ثم اتقوا واحسنوا انت الهي كعبسدان سبفل اي سميان والله يحب المحسنين ثم فرياش الهي تعلي macnaheedu waxa weeye dadkii mu'miniinta ahaa ee iyagu waxaan cabbay berigii hore ee dabeetana alla ka cabsadee rumeeyey axkaamtana u hoggaansamay ee sii waday ee sii kordhiyey iimaankii iyo taqwadii iyo ixsaankii uma uma uma waxay sheegaysa dadka qaarna cibaadada iyo khayrka iyo iimaanka koritaan buu ku jiraa kor buu u socdaa dadka qaarna hoos buu u socdaa marka tatarujkani waa kor bay u socdeenoo waxbay kororsanayeen kuwaa iyaga wax dambi kama haysto wixii ay hore u cuneen kuwii ku dhintayna iyagana waxba looma haysto yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey layabluwannakum allahu ilaahay wuxuu idinku imtixaani doonaa bishayin shay xayawaan min ashaydi ugaadha ah tanaaluhu ay gaaraysa aydiikum gacmihiina iyo wa rimaaxukum warmihiinu liyaclama allahu si rabbi u ogaado man yakhaafuhu bilgayb cidda ilaahay ka cabsanaysa isagoo qeyb ku sugan ila ilaahay ma aragne qayb buu inaga yahay qofka ilaahay ka cabsanaya si uu alla u ogaado iyo kale cidiba ku arkaysa waxan iska sameen faman i'tadaa qofka xadgudba bacda dalika intii la xaraam yeelay ugaarsiga qofkii xajka iyo cumrada xidhnaa inuu ugaarsaday intii la xaraam yeelay kadib qofka xadgudba falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyay ugaadhidaa ilaahay idinku imtixaanaya gacmihiinaa gaarayo dee qaarba orodka lagu soo qabtaaba ama iyagoo ugxana la qaataa qaarna warankaa gaaraya iyo hubka marka dee cidiidima arkaysa ha odhanine iska ilaaliya ugaadhaa la idiin diidaha xadgudbina waa qofku markuu xajka xidhan yahay ama cumrada u xidhan yahay camal uu ku jiro waxyaabaha muxaramaatu lixraam laydhaha ka mamnuuca ugaarsigaa ka mid a aayaadku markaa taasi ka warramaya sidan ilaahayba halkan uu ku caddeeyey oo waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa taqtuluu sayda ugaadhaha dilina wa antum xurum idinkoo xaj xidhan waxa amniga ummaddu ay ku sugan tahay qofku uu ku sugan yahay ee xayawaankuna ka faaidaysanaya waman qatalahu minkum ka idinka mid ahe ugaadhaa dila mutacamidan isaga oo u kasaya fa jazaaun fa calayhi jazaaun dushiisa waxa ah inuu wax kala gowraco oo xayawaana jazaa ayaa la idhaahdaa waa shay abaalmarin aho isaga lagu waajibiyey milu maa qatala abaalmarintiibaa markaa la sheegay milu maa qatala wixii uu dilay oo kale ayaa dushiisa ah oo min annacami nicmoolayda nicmoolayda mid ka mid ah oo wixii uga dhahaaye uu dilay leeg ayaa ku waajiba hadduu gorayo dilay geeldheh adigu tuludundhe hadduu cawl dilay ridhe haddii uu digaaga dilay waxaan leeyahay uu digirin dilay digaagade saasunbaad u wadaysa yaxkumu bihi waxaa xukumaya dawaa cadlin laba caadilin ahoo minkum idinka idinka mid a oo kan inuu kan la eg yahay iyo inuu kan ka yar yahay waxa loo dirayaa laba qof oo caadilin loo odhanaya hebel ugaar buu dilay isagoo muxrimahe nicmoolayda keebaa la eg kaasaa la ege ha ha bixiyo qofka had iyo jeer wax inoo xukumaya ama markhaati inoo noqonaya ama mas-uulna waa inaanu faasiq ahayn ee uu caadil yahay faasiq waa xaqi ilaahay buu meel kaga dhacay oo hadhu inoo jiidi maayo uuna halaagaya waashiduu dawaa cadlin minkum dawaa cadlin minkum balo fiirso hadyan baaliqa alkacba waa hadyi gaaraya kacbada kacbada waxaa looga jeedaa xaramka ila kacbada waa intaa lagu dul wareegeen waxna laguma gowrace minaa lagu gowracaye maka way islaasimaana waa dhul is ah oo xurmadooda isku dheehanta waa hadii lagu gowracayo xaram taasi waad bixin kartaa aw kafaaratun ama shay kafaara gudabaa la bixin dacaamu masaakiina waa meelihii qirooyinka badnaa weeye in marka la eego farshiga dacaamu masaakiina masaakiin raashinkood baa dushiisa ah aw cadlu daalika ama wax u dhigma raashinkaasoo siyaama sooma liyaduuqa si uu u dhadhamiyo qofkani wabaala amri arrinkii uu sameeyey cuqubadiisa cafa allaahu camaa salaf wixii horee tegay ilaahay wuu dhaafay intii aan xukunkan la soo dejinin waman caada ka u noqda fayantaqimu allaahu minhu ilaahay wuu ka aargudan doonaa wallaahu casiizun ilaahay waa kii awood badan duntiqoom ee markaa aargoosina leh marka ugaadha ah waxa waajibaya kolka uu qofku dilo afar arrimood marka u horeeya waan shay nicmooleyda ka mid ahoo la-eg haddii kaa la hadduu doonana qofku awdani waa takhiir bay jumhuurta u badan yihin wuxuu bixin karaa asalku waa ugaadha ugaadhaasaa la qiimeynaya laba nin oo caadiliina baa xukumay waxaa laleeyahay cawshan gorayada suuqa intii ka jirta intaa qiimaheedii baa la sugaya dabeedna waxaa la leeyahay neef intaa u dhigma ama lacagtaasoo raashina intaas raashin ay goynayso lacagtaas ama raashinkaa in leegoo sooma oo soomkana halkee laga qiyaasanaya waxaa laga qiyaasanayaa miskiin inuu cunaba waa maalin ama la ama laba galaan waxaa le ama galaan ama dheglaybaa lagu sheegay matel galaan haddii miskiin la siin lahaa dee galaankii walba hal maalin buu qaabilsan yahay soomkii saasaa loo wadaya marka soomka raashinka masaakiinta la siinayo iyo waxa nicmoleyda laga bixinayo la gowracayo waa kolba kuu doonuu qofku samaynaya saasaa ilaahay u adkeeyey markaa wixii axkaama in loo hogaansamo ayuunbaa laga maarmaana uxilla lakum buu ilahay waxaa laydin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaadheeda wadacaamuhu iyo baktigiisa mataacan lakum idinka oo ay idiin tahay raashin iyo intifaacsi weli sayaarati iyo dadka musaafiriinta wa xurima calaykum waxaa laydinka xaraam yeelay dadkiinan xajka xidhanow saydulbar beriga ugaadhiisa maa dumtum xuruman inta aa xaj xidhan tihiin ama camal xidhan tihiin waataquu allaha ilaahay ka cabsada aladii ilaahaaso ilayhi tuxsharuun isaga la idiin soo ururinayo la idin horkeenaya axkaamtiisa fuliya marka waxa xalaala ugaadha badda noocay doonaysaba ha alaato dhacaamkiisuna waa baktigiisi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii la weydiiyey biyaha badda waxa uu ihi huwa tahuuru maau alxillu maytatu biyihiisuna waa daahir baktigiisuna waa xalaal dhacaamku markaa waa baktigii sida asxaabtuba nebigii soo caariday ay muddo u cunayeen iyagoo saddex boqol ah ay ka haageen dabeetana qadiidkiiyo muuqmadii nabiga u geeyeen calayhi salaatu wasalaam sayaaraduna waa dadka socdaalka ah dadka nagaadiga iyo kuwa socdaalka aba waxay u tahay nicmo laakiin ugaadha beriga iska ilaaliya inta xaj xidhan tihiin xukunku saasuu ku soconayaa ilaahayna saasaa lagu adeecaya wallahu aclam